بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى ولا ليال وحن كورم دونا سيرتي فاطمة بنت محمد رضي الله عنها waxaan soo wadnay silsiladii aynu magaceeda u bixinay sayidaat nisaa ilcaalamiin ama haweeneyka madaxda haweenka caalamiinta oo ay ka mid ahaayeen waan kasoo wararnay asmaa bintu musaaxim oo ahayd haweeneydii fircoon uu qabay iyo maryama bintu cimraan calayha asalaam oo ahayd iyaduna nabiyullaahi ciisa calayhi salaam hooyadii iyo khadiija bintu khuwaylid hooyadii muuminiinta radia allahu canha waxaynu insha allahu tacaala iminkana ka hadli doonaa siiradii suubanayd ee daahirka ahayd ee faatima bintu muxamed radia allahu canha wa ardaaha faatima azahraa runtii tacriifin badan uma baahna waa gabadhii uu dhalay nebigii ilaahay ee muxamed ahaa sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam hooyadeedna waa khadiija bintu khuwaylid hooyadii muuminiinta waxayna ku dhalatay magaalada maka dhowr sano ka hor intaan nebigii ilaahay risaalada loo soo dhiibin waxayna guursatay alimaam caliy bn abi aalib geesigii geesyada muslimiinta ka mid ahaa raabica khulafaa raashidiin axad cashara mubashiriina biljanna mid ka mid ah tobankii saxaabi ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam ugu bashaareeyey inay yihiin ahluljanno oo rasuulki ilaahay maxamed ahana ehelkiisa ama ahlulbeytka ka mid ahaa ibnu cami rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ka mid ahaa ayay guursatay waxayna u dhashay caruur badan waxaana ka mid ahaa labadii wiil ee nebigii ilaahay uu ku tilmaamayay in ay yihiin sayidaa shabaabi ahli iljanna dhalinyarada madaxdooda ee jannada xasan iyo xusein hooyadeed waa faatima marka insha allahu tacaala intayna siiradeeda bilaabin waxaynu marka hore wax ka tiltilmaami doonaa qoyskii iyo ehelkii iyo deegaankii ku xeernaa ee ay ku dhalatay iyo cidda ay kasoo jeedo markaas ayaynu dareemi karnaa qaabkii ay usoo kortay ee usoo barbaartay faatima radia allahu canha waardaa magaceedu waxa weeye faatima bintu moxamed ibnu cabdillaah ibnu cabdilmutalib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf ibnu qusay ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacab ibnu lu-ay ibnu qaalib ibnu fihr fihrna waa odaygii quraysh waa gabadhii u dhalay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam aabaheed waxa weeye waa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam oo rasuulkii ilaahay ee ahaa nebigii ugu dambeeyey iyo rasuulkii ugu dambeeyey ee ilaahay uu usoo diro basharkaba loona soo diray inuu raxmad u yahay oo naxariis u yahay dhammaan basharka oo dhan allahna waaba kan leh wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin keliya waxaa kuusoo dirnay inaad u tahay naxariis iyo raxmad caalamiinta hooyadeed وخديجة بنت خويلد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن قالب ابن فهر أيدنا وهو يدي مؤمنين ومد كمد أه dumarkii ugu khayrka roona haweenka caalamiinta waxay la dhalatay faatime caruur badan bay la dhalatay waxaynu ka tilmaami karnaa walaasheed ugu weyneyd zaynab bintu moxamed waxaa ku xigtay ruqaya bintu moxamed umu kalfuun bintu moxamed iyo qaasim ibnu moxamed oo ahaa wiilkii ugu weynaayo nebigu u dhalay laguna kunyadiisuna ay ahayd naanaystii nebiga abalqaasim sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo ka mid ahaa caruurtay walaala ahaayeen cabdillaahi ibnu moxamed oo wiil yar ahaa isaguna way saqiireen labadaa wiila yaryar ee qaasim iyo cabdillaahiba sidoo kale waxa ay walaala ahaayeen ibraahim ibnu moxamed laakiin ibraahim khadiiji may dhalin ee waxaa dhashay maariya alqibdiya isaguna wiilkan isna isagoo yar ayuu geeriyooday sidoo kale waxay xagga hooye ka walaal ahaayeen hindi ibnu abihaala iyo haala ibnu abihaala labadaa wiil ayay xagga hooyana ka walaal ka walaal ahaayeen oo hore saan uga soo sheekeynay siiradii khadiija waxaynu soo tilmaamnay in khadiija radia allahu canha ay hore usoo guursatay nebiga ka hor laba nin oo ka horreeyay marka mid waxaa la odhan jiray abuhaala laba wiilna way u dhasho la odhan jiray mid hindi ibn abihaala iyo haala ibn abihaala sidoo kale nin kale guursato la odhan jiray catiiq ninkaana waxay u dhashay hinda bintu catiiq gabadha hinda bintu catiiqna xagga hooyo ayay ka walaalayihiin faatima radia allahu canha awowgeed iyo ayeedeed aabbo waa cabdillaahi ibni cabdilmutalib ayaa awowgeed aabba ah isaguna waxaabuu dhintay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam oo uurka ku jira mabuusan arkinba isagoo wiil dhalinyaro ah ayuu ku geeriyooday magaalada madiina sidoo kale ayeydeed aabbo oo ahayd aamina bintu wahab waa nebiga hooyadeed iyaduna nebigu oo sala allahu caleyhi wasalam daadiisu markaa ahayd lix sano jir ayay geeriyootay oo waxay ku geeriyootay deegaankan al abwaa la dhaho oo u dhaxaysa magaalada maka iyo madiina awowgeed hooyo waxaa la odhan jiray khuwaylid ibnu cabdilcuza oo nin madaxa ayuu ahaa oo qabiilkiisa ayuu madax u ahaa ayeydeed hooyana faatima bintu saa-ida ayaa la odhan jiray saygeedu ninkii qabay faatima radi allahu canha isaguna waa imaamkii weynaa aqoon-yahankii weynaa ee muslimiinta geesigii weynaa ee muslimiinta caliy ibn abi taalib ibn cabdilmutalib oo ay nebiga sala allahu calayhi wasalam ay ilmo adeer ay yihiin caruurteedu waxa weeye xasan ibnu caley oo ahaa wiilkii ugu weynaa ee curadka ahaa xusein ibnu caley radia allahu canhuma muxsin ibnu caley zaynab bintu caliy iyo ummu kaltuum bintu caliy intaba cali baa dhalay waynu ka sheekeyn doonaa insha allahu tacaala siiradu caruurtii ay dhashay insha allahu tacaala gadaal baynu ka sharaxi doonaa aan ka sheegi doonaa haddii aynu kusoo bilowno qaabkii ay u dhalatay faatima bintu moxamed radia allahu canha faatima waxay ahayd gabadhii ugu da-da yareyd horta dhammaan gabdhihii uu dhalay nebigu sala allahu caleyhi wasalam ayadaa ugu da-yareyd xilligay dhalatayna waa la isku khilaafaayo waxaa la dhahaa waxaa loo badan yahay in ay dhalatay shan sano ka hor bicqadii nebiga sala allahu caleyhi wasalam yacni risaaladii nebiga intaan lagu soo dejinin waxyiga shan sano ka hor ayay dhalatay xilligaas uu nebiguna uu ahaa da-diisu shan iyo soddon jir waxaana la sheegaa lasoo arooriyaa inay ahayd xilligii markii kacbada ay nimankii quraysheed ay isu tageen ay dhaheen kacbada ayaynu dhisaynaa oo kacbadii dib loo dhisay uu nebiguna sala allahu caleyhi wasalam markaa da-diisu shan iyo soddon jir bay ahayd oo waa kii ka qeyb qaatay dhagaxa xajarul aswadka ah meeshiisa dhigay oo markii ay ku nimankii gaaleeda quraysheed ay ku murmeen dhagaxan xaggeen dhignaa uu qabiil kastaaba ku dooday inay xaqu leeyihiin in ay dhagaxa ayagu dhigaan ay markii ugu dambeysay waxay ku heshiiyeen cidda albaabka kasoo gashay inay u xukun doontaan allahna wuxuu doonay subxaanahu watacaala inuu nebi maxamed ka yeelo oo sharafta uu allah subxaana watacaala u makin siiyey marka nebigu wuu yimi xikmaddii nebigana sala alla alay wasalam waxaa ka mid ahayd in uu ku dhahay go-iisii intuu soo dhulka dhigay ayuu xajarul aswad uga dhigay markaasu wuxuu ku yidhi darafka go-a qabiil kastauba qabsada yacni dacal go-a ha la qabto deetana dacalkaas ayaa la qabtay qabiil kastaba dacal buu qabtay dhagixina waa la qaaday kadibna isaga gacmihiisii sharafta lahayd ku dhigay xajarul aswadka meeshii loogu talagalay marka xilligaas markaa kacbada la dhisay ayay faatima radia allahu canha ay dhalatay qaabkii ay kusoo barbaartay faatima radia allahu canha yaraanteedii markii ay kurayba noqotay yacni markii ay madaxba ay garaasatay waxay aragtay aabaheed waa waqtigii risaalada kadib waxay aragtay in aabaheed oo rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam moxamed ha nimankii quraysheed ay dhib badan u geysteen oo tawraat iyo kacdoonna ay ku sameeyeen oo dhib af iyo addinba leh oo la doonaya in diinta islaamka lagu joojiyo dacwadeeda iyo fididda islaamka lagu af xidho oo lagu lug xidho oo lagu addin xidho ayay la kulantay waxa haddii aynu kasoo qaadano tusaalooyin waxyaalihii dhibta ahayd iyada shaksiyan soo gaadhay waxaa ka mid ahaa maalin nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ku tukanaya kacbada oo sujuudsan ayaa ninkii la odhan jiray cuqba ibnu maciid wa habaarqabihii ashqa alqowm cuqba ibnu maciid ayaa wuxuu soo qaaday mandheer dabadeedna rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo tukanaya oo kacbada jooga ayuu dusha ka saaray dabadeedna raggii gaaleed ee ka agdhowaa qosol bay ishangari waayeen oo uu cuqbadan habaarqabahaasi uu ka mid yahay oo abujahal ka mid yahay oo uu ka mid yahay shayba cutba waliid iyo raggii waaweynaaye gaaleed saxaabadii rasuulku way ku dhiiran kari waayeen intii la joogtay in ay mandheerta ka qaadaan rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam gabadhii da-da yarayd subxaan allah faatima ayaa soo oroday oo aabaheed ka qaaday nijaasadii ay nimankaasi dusha ka saareen lacnadii ha ku dhacdeen dabadeedna way ka daahirisoo rasuulka ilaahi bay ka qaad markaasay xataa cayday nimankii gaaleed yacni waxayna tusinaysaa qaabka uu nin xilligaas uu ninba dhaqaaqi waayo ninba shaqayn kari waayo oo raggii wada cabsadeen sida iyada ugu dhiiratay subxaan allah ee aabaheedu garab gashay ee u difaacday nebiguna markii uu salaada kasoo baxayba waa habaaray nimanka gaaleed waa kii laha allahuma calayka biquraysh allahuma calayka bicutba wa abi jahl wa umaya bnu khalaf wa shayba wa waliid raggii gaaleed ayuu tiriyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo uu habaaray cabdillaahi ibnu mascuud oo xadiidkan warinaya wuxuu leeyihi allan ku dhaartay intii maalintii rasuulku uu habaaray waxay ka mid ahaayeen raggii maalintii daqiiqadihii ugu horreeyaba lagu dilay dagaalkii beder subxaan allah yacni dulmigii ay wadeen ayaa la go-ay laa ilaaha ila allah marka waxaa lagu tuuray ceelkii qaliibkii waa raggii lagu guray abujahal iyo umaya bnu khalaf iyo cutbe iyo saddexdii ugu horreeyey markii ugu horreysay la dilayba cutbe iyo sheebiya waliid ee xamza iyo cali ibn abi taalib ay ay mareen weeye raggaas subxaan allah marka faatima radia allahu canha yacni siday u dhiiratay geesinimada leh ee ay u dulqaadatay ayay ka mid ahayd waxaa kaloo ka mid ahaa dhibaatooyinkii la taaban karayay ee soo maray xilligii ay barbaaraysay faatima radia allahu canha in ay jiiraan ahaayeen oo jiiraankooda ay ahaayeen ninkii isna gaalka ahaa ee abulahab lo odhan jiray iyo xaaskii uu qabay ee ummu jamiil waa gabadhan oo allah ku tilmaamaya iyadana xamaalat alxatab xamaalat alxatabti ummu jamiil iyo abulahab bal cidda la jaarka ah u fiirso subxaan allah maadaama uu abulahab nebiga adeerkii uu yahay jaar buu la ah guriga ku dhowbaabu ahaa ma ku dhegsanba marka markuu nebigu yimaaday gurigiisa sala allahu calayhi wasalam ee uu salaada galo ayay kusoo tuuri jireen kudaafad dhagxaan nijaaso waxay awoodi karaan way kusoo tuuri jireen rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam hawshaas oo dhan oo nadiifinta ah waxaa qaabilsanayd oo guriga hagaajin jirtay oo rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ka difaaci jirtay nimankaasi waxay soo tuurayaan iyo habartaas oo mujamiil la dhaho habaarta iyaduna qabta habaarka qabta walcaadu billah iyaduna waxaa difaaci jiray faatima oo da-deedu ay yaray sidoo kale fat gabadhan la odhan jiray islaantan la odhan jiray ummu jamiile xamaalatulxadabka ah waa gabadhii guriga markuu nebigu sala allahu calayhi wasalam guriga hortiisa iyo waddaduu sii maro ayay xaabadhigi jirtay iyo dhagxaan iyo qodxaan iyo xansas iyo wax alaaliya wixii lagu jafo lagu kufo si ay yacni ugu yaraan nebiga ilaahi sala allahu alayh wasalam waxu yeesho subxaan allah subxaan allah wax lala yaab reerkaas markaa jiiraanka la ah ee dhibta intaa laigu geysanayay ee waxay ahaayeen dadkii dadba ugu dhowaa ee faatime awowgeed abulahab uu yahay subxaan allah sidoo kalena xidid bay ahaayeen balufers waa abulahab wiil laba wiil oo u dhalay loodhan jira cutba iyo cutayba ayaa waxay guursadeen faatime labadii gabdhoodi ka waaweynaa ee umu kalhuum iyo iyo ruqaya labadan gabdhood waxaa markii ugu horreysayba guursaday oo abulahab uu u guuriyey laba wiil oo u dhalay loodhan jira cutba iyo cutayba marka xididna xaggan ay ka ahaayeen laakiin markii risaaladii ilaahay sala allahu calay wasalam uu kusoo dejiyey nebigii ilaahay moxamed ahaa ayuu ninkii abulahab cadhooday markaas wuxuu faray labadiisii caruura ahaa ee cutbe iyo cutayba lakala odhan jiray in ay furaan hal mar loo soo furo labada gabdhoodba laa ilaaha ila allah inkastoo lasoo lasoo wariyey inaanay la aqalgelin laakiin ay u doonanaayeen dabadeedna way fureen oo weliba mid ka mid ahi intuu nebiga u tegey ayuu kalladhka halkaa maradiisa jeexay uu qabtay oo ayuu candhuuf ku tufay candhuuftii laakiin kuma dhicin rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam oo hadal aada iyo aada u aflagaadaysan uu ku dhahay markaasuu yidhi waan ka gaaloobay nebiguna waa kii habaari jiro odhan jiray libaax ka mid a yacni uu ku habaari jiray yey ha ku cuno ama ay ha ku cuno xayawaan ha ku cuno xoolaha ka mid a xayawaanada ilaah isna isla waktiyadaasuu baxoo dhulka shaam isagoo maraya ayuu libaax kala gooyey laa ilaaha ila allah libaax baa qaatay halkaasuu kaasina ku baktiyey gaalkaas nebigii ilaahay looga lagu kari waayey waa rumee marka dadkan dadkan sidan yacni subxaan allah ula dhaqmayay qoyskii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay ahaayeen dadkii dadba ugu dhowaa ee awowgii iyo gabadhii uu qabay ayeyda u ahayd faatime ee umu jamiil dhibtaasoo dhan waana jiraan dhibtaasoo dhan waxay kala kulmeen reerkaas sidoo kale dhibtii uu geystay abulahab waxaa ka mid ahaa markii uu dhintay wiilkii yaraaye cabdillaahi ibnu moxamed loo dhan jiray oo ahaa wiilkii ugu yaraaye khadiija u dhashay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay maadaama uu jaar uu leeyahay nebiga oona isku qoys yihiin isku reer yihiin dee nin warka heli karaya wey waa ordo golihii buu tegey nimankii quraysheed markaasuu yihi ninkii moxamed wiilkii yaraana ka dhimay dabadeedna kii gaaladu odhan jiray moxamed abtar buu noqday yacni wuxuu noqday wuu goblamay oo wiilkii ugu dambeeyana ka go yani waxa lala yaaba ayay ahayd oo faatima ilaahay raalliha ka ahaaday waxay la yaabanayd subxaan allah awowgeed oo ah dadkaba dadkii kuugu dhow oo haddana ku farxaya wiil yar oo dhintay ku farxaya waa wax lala yaabo xataa cadowga qofka ahi kuma farxaya ilmo yar oo dhintay wax lagu farxama laakiin ninkaasi way ka saartay maadaama uu ahaa dee qof subxaan allah ilaahay aan u naxariisanaynin oo caqligiisuna waa caqli aada u yari u ahaa dhibaatooyinkii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa ee ay la kulantay faatima radi allahu canha markii rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam iyo qoyskii uu kasoo jeeday loodhan jiray reer bani haashim lagu soo rogay go-doonkii iyo xisaarkii iyo cunaqabatayntii dhaqaale markii lagu soo rogay faatima iyadoo da-deedu ay yartahay waxaa ka mid ahayd dadkii halkaa ku dhibaataysnaa ee saddexdii sannadood ee cunaqabataynta lagu soo rogay reer bani haashimba kala qeyb galay ayay ahayd oo dhibtu ay aadaka u taabatay waxaa ka mid ahaa dhibtaasi nimankii gaalada quraysheed waxay ku heshiiyeen inaan moxamed iyo reer bani haashimba aan waxna laga iibsan loona iibinin subxaan allah iyagana laga iibsanin loo guurin iyaguna aanay waxba ka guursanin aynaan isgeyin waxay ahayd yacni midabta koor halkii ugu dambeysay laa ilaaha ila allah marka waa kii abutaalib oo ahaa odaygii ugu weynaa waa kuwa tegay ee tegay labada buurood dhexdooda meesha la odhan jiray shacbi abitaalib halkaasay degeen reer bani haashim subxaan allah oo loo diiday xataa inay cunto cunaan oo dadkii halkaa ay ku eesheen oo dad badan ay ku dhinteen oo macaluul ay u dhinteen laa ilaaha ila allah marka dadkii halkaa ku dhibaataysnaa ayay ka mid ahayd faatima iyada iyo aabaheed oo rasuulka ilaahay ah iyo hooyadeed oo khadiija bintu khuweylid iyo eh caruurteedii ay walaalaha ahaayeen ay ka mid ahaayeen ridwaan ullahi calayhim isla markii markaa laga soo noqdayba xisaarkii saddexdii sannadood markii ay dhammaatay waa kii rasuulka sala allahu alayh wasalam uu u sheegayay adeerkii abi abutaalib waa kii ku lahaa saxiifadii yacni warqadii ay wax ku qorteen heshiiska lagu qoray waa la cunay oo cayayaana ma ka mid ah cayayaanada ayaa ilaahay usoo diray saxiifadiiba waa la cunay waatii kacbada markaa la furayay ee la arkay in saxiifadii ay wax ku qorqoreen nimankii gaalade ahaa ina nimankaa reer bani haashim ee cunaqabatayn lagu soo rogo oo la cunayba ay arkeen kadibna saddexdii sannadood markii dhammaantay wuu ka soo baxay laakiin markii muddo yar la joogayba waxaa isla markiiba dhintay oo geeriyooday abu taalib oo ahaa odaygii ugu weynaa ee nebiguna uu ku tiirsanaa ee garab galay sidoo kale waxaa geeriyootay faatimo hooyadeed oo khadiijat alkubraa radia allahu canha wa ardaaha laa ilaaha ila allah marka faatimana halkaasi hooyadeed ku weyday oo way geeriyootay dhib badan baa markaa lasoo kulantay waxay dareentay mas-uuliyadda saaran inta ay la-eg tahay wayna dadaashaa runtii oo waxay iyaduna noqotay ummu abiiha bay yidhaahdaan ayaa loogu yeedhay yacni waxay u noqotay rasuulka ilaahi sala allahu caleyh sidii u xanaaninaysay ee u daryeelaysay sidii hooyadii oo kale ayay u daryeeshay dhibtaasina way soo gaadhay wayna samartay oo way u dulqaadatay oo waxay ogaatay oo markiiba niyadda gashatay inaan adduunyadan cidina joogaynin ee qof kastaaba maalin ama habeen uu ka galo ka tegayo wayna ka samirtay oo wayna ajar daaratay radia allahu canha muddo yar kadib markaa markii laga soo noqdayba halkaa xisaarkii ayaa saddex sano kadib ama dhowr sano kadib ayaa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii waxay kala kulmeen nimankii gaalada quraysheed dhibaato aada u fara badan taasoo ku kaliftay inay markaa ka hijiroodaan beledkii ay deganaayeen ee magaaladii maka iyagoo u hijroonaya magaalada almadiina almunawara sanadkii saddexiyo tobnaad ee bicada nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa hijiradii bilaabantay kadibna faatima way hijirootay waxayna la hijirootay oo ay raacday walaasheed umu kalfuum oo markaa iyadana aan la qabin waayo umu kalfuumna waxaa guursan doona cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canh thannuurayn saxaabigaas ayaa guursanaya ay wuxuu qabay marka kan ruqaya oo ahayd umu kaltuum ka weyneyd isla markay ka dhimatayna nebigu waa kuu xigsiisan u siiyey umu kaltuum radia allahu canha marka umu kaltuum iyo faatima iyo umilmuuminiin sawda bintu zamaca ayaa isu soo raacay oo waxaa soo kaxeeyey zayd ibnu xaarisa radia allahu canh saxaabigaasaa soo kaxeeyey oo magaalada maka ka kaxeeyey waxayna u hijiroodeen magaaladii madiina ee saxaabadu ay hijirooneysay isla markaa sanadkii labaad waxaa dhacay ee hijirada rasuulka sala allahu alay wasalam dagaalkii beder ayaa dhacay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu guusha siiyey muslimiinta nimankii gaaleedna halkaa lagu gumaaday oo lagu dabargooyey madaxdii gaaleed markii laga soo noqday dagaalkii beder faatima markan gabadh qaangaadha bay ahayd gabadh lasoo doonaya bay ahayd subxaana allah dabeedna waxaa soo doonay markiiba rag fara badan oo saxaabadii rasuulka weliba kii ugu waaweynaa ka mid ahaa oo ay ka mid yihiin ababakar abubakar asidiiq uu ka mid yahay cumar alfaaruuq radia allahu canhuma raggaasi ay ka mid yihiin baan usoo gogol fadhiistay faatima laakiin nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ka cudur daartay raggan oo dhan dabadeedna caliy bn abi taalib radia allahu canhu saxaabiga qaaliga weyn oo ka mid ah raggii wacdaraha balaa-an xasanan ka geystay dagaalkii beder subxaana allah ayaa wuxuu maqlay in rag badani ay soo doonayeen faatima isaguna naftiisa wuxuu doonayay inuu soo doono faatima radia allahu canha maadaama ay qaraabo ahaayeen nebiga sala allahu alay wasalam oo qaraabo ehelnimo ay ka dhexaysay sidoo kalena uu guriga nebigaba uu kusoo koray arrimahaasoo dhan iyada oo ay dabada ka riixayso ay wuxuu doonayay nb inuu cali wuxuu doonayay inuu guursada faatima laakiin waxay naftiisa isugu sheekeynaysay markan cali gacanta waxba kumuu haynin yani nin diyaar guru ah muu ahayn oo xoolo muu haysan subxaana allah laakiin haddana waxaa dabada ka riixaysay nebiga sala allahu calayh wasalam maadaama ay ehel yihiin oy qaraabo yihiin gurigiisana uu kusoo koray inaanu nebigu sala allahu calayh wasalam aanu celinayn dabadeedna waa loo sheegay in faatimo lasoo doonay oo raggaasi ay usoo gogol fadhiisteen laakiin nebigu sala allahu alay wasalam ka cudur daartay dabadeedna cali waa soo baxay radia allahu canh nebigii ilaahay buu usoo galay subxaana allah markuu nebigii ilaahay sala allahu calayh wasalam soo hor fadhiistay ayuu xishooday oo haybadii nebiga sala allahu calayh wasalam ayuu wixii uu doonayey ayuu dalban kari waayey dabeedna rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam baa wuxuu ku yihi maxaa ku keenay caliyow wuu hadli kari waayey markaa cali subxaana allah wuu aamus nebiga waa ku celiyey maxaa ku keenay caliyow waa aamusay haddana marka kana haddana mar kale ku celiyay rasuulku sala allahu calayh wasalam caliyow maxaa ku keenaad u baahan tahay laa ilaaha ila allah cali markan waa hadli kari waayey laa ilaaha illa allah subxaana allah markaasuu rasuulku sala allahu calayh wasalam wuu fahmay markaasuu ku yihi ma faatima ayaa doonaysa yacni gidaarkii haysta buu markan ka furay deetna markaas waa cali dhahay nacam yaa rasuul allah haayo yaa rasuul allah haa faatima yaan soo doonay buu nebigu muu diidin manuu ka cudur daarin laakiin waa wuxuu ku dhahay miya haysataa waxaad ku xalaalaysato yacni meher waxaad ku bixiso ma haysato cali marka kan jeebata wux ku hayaa male subxaan allah xoolo ma jiraan lacag ma haysto subxaan allah wuxuu uhi yaa rasuul allah wax aan haystaaba male laa ilaaha illa allah nebigu wuxuu ihi sima ma ma soconayso waa inaad wuxuun ku xalaalaysataa waaba yaraatee deetana wuxuu yihi waxba ma hayst rasuulka markaa xasuusiye wuxuu ku leeyay aawey diricigii aan ku siiyey diricigu waxa weeye waa qalab ama aalad la gashto sida maradoo kale oo layskaga dhigo layskaga gaashaamo warmaha seefaha iyo fallaadhaha marka la dagaalamayo ayay dirici loodhan jira diricigiibuu markaa nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam diricigii aawo markaasuu yihi yaa rasuul allah kaasi waa baaliyoobi waa duugoobi kaas markaasuu lahaa soo qaata rasuulku sala allahu alay wasalam oo iibgee oo dabadeedna insha allahu tacaala wixii ka soo baxa meher u sii dabeedna waa iibgeeyey cali ibn abi aalib intaasaanu dircigaas subxaan allah bal u fiirsada marka dircigaas ayaa lagu guursaday faatima gabadhii ugu khayrka badnayd ee hadday nasab tahay ee hadday sharaf tahay ee hadday cibaado tahay subxaan allah dirici baa lagu lagu mehersaday laa ilaaha illa allah wax lala yaabo weye maanta waxaa jira adduunyada iyo dadkiinii inagu horeeyey ee la doonaya in lagu daydo si heerka ay ka gaadhsiisnaayeen adduunyada markaasuu nebigu haddana wuxuu ku yihi caliy bn abi aalib waa in alla bari la sameeya yacni waa in marti la sameeya oo dadka wuxuun waa in la sameeyaa cunto martida loo la marti qaada dabadeedna saxaabadii sacadiya baa yidhi aniga ayaa haya wan haya saxaabadii kalena waxay dhaheen ansaarta ahayd annagana inta kale nagu daa raashinka iyo wixii la cunayay waana la urururiyey calaa kulli xaal gurigii baa la dhisay laakiin faatima laakiin markii warka loo sheegay culamada siyar waxay leeyihiin markii ay maqashay faatima radiallahu canha warkii guurkeeda ayay ooyday markaasuu rasuulku ku yihi sala allahu alay wasalam intuu tegey ou rasuulku ku yihi maxaad loo ooyey ilaah baan ku dhaartay waxaan kuu guuriyey buu leeyahay rasuulku sala allahu alay wasalam kii ugu cilmiga badnaa uguna xaliimsan yacni kii ugu dulqaadka badnaa saxaabadii rasuulkaba subxaan allah nin ninkii ugu yacni saxaabiga caliy bn abi aalib yaa la mid ah yaa gaadhaya laa ilaaha illa allah batalka wey geesi ka mida geesiyadii muslimiinta wey laa ilaaha illa allah dabadeedna waa la aqal galay laakiin intaan la aqalgelin oo arooskii markii laga soo baxay ayuu nebigu wuxuu ku lahaa caliy bn abi aalib ha u dhowaanin xaaskaaga ilama ayaan idin imaado dabadeedna rasuulka ayaa u yimi rasuulka sala allahu alayh wasalam cali iyo faatima markaasuu u duceeyey rasuulku sala allahu alayh wasalam ducada caanka ah ee la akhriyo xilliga zawaajka ama guurka ilaahayo barakee dhexdooda ilaahayo barakee korkooda ilaahayo barakee caruurtooda subxaan allah dabadeedna saasay ku aqalgaleen cali iyo faatima guurkooduna guurkaas iska basiidka ah ee iska fudud ayuu ahaa wax le faatima iyo caliy bn abi aalib radia allahu canhuma oo ahaa dadkii ugu khayrka badnaa ee ka mid ahaa guurkooduna uu yahay guurkii ugu fiicnaa ee islaamka marka laga yimaado guurkii nebigi ilaahay sala alla alay wasalam iyo marwadiisii khadiija bal waxaa lagu si isu guursanayeen fiirsada yacni maanta waxaa jira weyn ognahay in aroosku uu socdo habeenka aroosku inuu soddon casha ay noqotay subxaan allah habeenkii nacnaca habeenkii xalwadda habeenkii lowska habeenkii xeedhada laa ilaaha ila allah yacni bil bay socotaa arooskeenu laakiin dadkii inaga horeeyay saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam ee diinta fahmay sidatan may ahayn umanaysan kibraynin adduunyadana waxay u arkayeenba maysan jirin insha allah tacaala iminkana waxaan wax ka qaadan doonaa wax ka tiltilmaami doonaa xaaladdu sideebay ahayd markii ay faatima iyo cali bn abi aalib ay ay reer yeesheen sidii sidee baa loo dhaqmay sidee baa loo noolaa ayaan wax ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala faatima radi allahu canha wa ardaaha markii ay guri yeelatay ay dhaq ay dhaqan galeen waxa ay gacmaheeda ay ku tumi jirtay oo ay ku dubi jirtay cajiinka yacni waxyaalahan laga sameeyo cuntooyinka marka la tumayo wa ujeedaan waxba lagu tumaa aalad baa lagu tumi jiray dabadeedna waxaa gacmaheedii soo gaadheen nabaro badan oo dhaawac bay yeesheen subxaan allah Eh, waayo cid u adeegta maysan haysan shaqaalena maysan haysanin Een, kadibna maalin bay maqashay faatima radia allahu canha rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam oo loo keenay sabyi sabyi waxa weeye dad addoommo ah oo ah markuu dagaalku dhaco dadka lasoo qabta la dhaa maxaabiista ah dadka addoommada ah baa loo keenay rasuulka sala allahu alayhi wasalam marka waxay nafteedu ugu sheekaysay faatima intaad rasuulka u tegtay waxaad ku dhahdaa "Een, yaa rasuul allah waxaan u baahnay cid ii shaqaysa subxaan allah waayo guriga hawshii guriga ayaa ku fara badatay faatima Een, eh, dhibaato badanna way u keentay marka nebigi ilaahay bay u tagtay sal sala allahu alayhi wasalam waxayna ku tidhi yaa rasuul allah waxaan u baahnay cid ii adeegta nebiguna sala allahu alayhi wasalam wuxuu ku yidhi ma kuu tilmaamaa faatimoy ee, wax kaaga khayr badan cidda ku adeegaysaba waxay tihi nacam yaa rasuul allah ii sheegay rasuulka ilaahayo wuxuu dhahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaad seexanayso waxaad dhahdaa saddex iyo soddon jeer waxaad tidhaahdaa intaanad seexanin ka hor subxaan allah dheh tasbiixso marka koowaad saddex iyo soddon jeer Ee, waxaad kaloo taxmiidsataa wa alxamdu lilah aad tidhaahdaa saddex iyo soddon jeer oo kale sidoo kale waxaad takbiirataa afar iyo soddon jeer oo kale marka waxay isku noqonaysaa saddex iyo soddon iyo saddex iyo soddon iyo afar iyo soddon waa boqol buura waa subxaan allah alxamdu lilah iyo allahu akbar intaas samee buu ku yihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam raalli ma ku tahay buu ku yihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam nacam bay tihi marka nacam haa yaa rasuul allah raalli baan ku ahay subxaan allah rasuulkuna waa kan ku lahaa cid kuu adeegta ama shaqaale gurigaaga kuu joogo qof khaadimo kuu jooga waxa kaaga khayr badan ducadaasaad habeenkii ducaysanaysid subxaan allahi alcaliy alcadiim Een, maalin maalmaha ka mid ah ayaa caliy eh, alimaam caliy radi allahu canh iyo faatima way isqabteen dadku way isqabtaan dadku markay guriga een, eh, ku wada nool yihiin dadku malaa'ig ma dadku way isqaban karaan carab iyo labadiisa daamood oo iskugu dhow baa isqaniina soo ma subxaan allah marka waa way isqabteen dabadeedna cali ibn abi aalib radi allahu canh ayaa wuxuu seexday een, eh, masaajidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam halkaasuu iska seexday markaasuu rasuulku usoo geli jiray rasuulku intuu usoo galay masjidkii soo galay ayuu arkay cali bin abi aalib oo hurda dabadeedna halkaas wuxuu arkay garbihiis maradii uu huwanaa oo een, eh, xagga garbaha oo subxaan allah ciidii iyo caradii ayay halkaa kaga taallo ay ku sawirantay markaasuu rasuulku wakii ku lahaa qum yaaba turaab istaagabaa turaabow subxaan allah marka wuxuu cali bin abi aalib isagoo ka sheekanaya wuxuu leeyahay magac la igu yeedhaba waxaan ugu jeclay abaa turaab waa magacii rasuulku uu bixiyey qum ya abaa turaab uu nabigu ugu yeedhay sala allah alay wasalam waqtiyadii fitnadu ay jirtay yacni fitnadii saxaabada cali bin abi aalib markuu geeriyooday kadib radia allahu canh ayaa mid ka mid ah dadkii maadaama waktiga shiicadu ay jirtay soo baxday oo khawaarijta ay soo baxday subxaan allah ayaa mid baa wuxuu sini cali wax ka sheeg markaasu wuxuu ihi cali waxa weeye abaa turaab abaa turaab subxaan allah mid saxaabadii ka mid a baa wuxuu ku leeyahay ma meed garanaysa abu turaab waxaa cali ibn abi aalib ugu bixi markaasuu yihi maya markaasuu yihi wallaahi magac loogu yeedho wuxuu ugu jeclaa abu turaab allahu akbar allahu akbar Een, dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee xilliga dhacay waxaa ka mid ahaa markay ay wada noolaayeen faatima iyo cali ibn abi aalib maalin maalmaha ka mid ah ayaa faati een, cali wuxuu doonay inuu la guursado faatima gabadh uu dhalay gaalkii la odhan jiray abujahal Gi- hadda waa gaalkii abujahal gabadh uu dhalay subxaan allah ayaa wuxuu doonay cali bin abi aalib adigu waa lasoo bandhigay cali cali isagu naftiisa muu doonin laakiin waa lasoo bandhigay inuu guursado deetana wuxuu doonay inuu guursado marka way xanaaqday oo way hinaastay marka faatima radia allahu canha hinaaskuna dee waa wax ku abuuran qofka dumarka ah marka uu xad-dhaafka yahay ayuu dembiyay laakiin rag iyo dumar dadku way wada hinaasaan subxaan allah oo khiiradu way ku abuurantay marka way hinaastay faatima dabadeedna intay u tagtay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ayaa waxay ku lahayd yaa rasuul allah waxaa la la, la sheegaa inaanad la caroonin eh, gabdhaha aada dhashay subxaan allah deetana waxay tidhi waa kan cali wuxuu guursanayaa eh, gabadh uu dhalay gaalkii abujahl ah subxaan allah markaasuu nebigi nebigii sala allahu alayhi wasalam ayaa arrinkaa ku timi marka cali faatima waxay maqashay markii nebigu salaada uu ka baxay rasuulka ilaahay oo hadlayoo leh waxaan inantaydii saynab saynab bintu moxamed waxaan u guuriyey buu leeyahy rasuulku sala alla alay slm abu- abulcaas binu rabiica oo ay habrawadaag ahaayeen isaguna run buu ii sheegay oo wuu ka dhabeey sidoo kalena faatima waa gobol aniga ka mid a yacni waa qitaca mini waa qeyb anigayga mida oo waxa i dhibaya oo aan karaahiyeysanayaa waxa ayada dhibaya laa ilaaha ila allah markaas wuxuu yihi nin keliya rasuulku waa kii kelmadaasu lahaa weedhaas nin keliya ku ma wada kulmayso gabadh uu dhalay rasuulkii ilaahay ee moxamed ahaa iyo gabadh uu dhalay abujahl subxaan allah gabadh uu abujahl dhalay iyo gabadh uu rasuulkii ilaahay dhalay hal nin kuma wada kulmayaan markii uu maqlay cali bin abi aalib arrinkan isaguna waa ka joogay lama uusan guursanin gabadhii abu abujahal uu dhalay waana ka istaagay lamana uusan guursanin ilaa xataa markii ay dhimatay mooyaane mar kale mauusan guursanin cali ibn abi aalib radi allahu canhu laakiin halkan waxaa jira qisadan subxaan allah qisadan waxaad moodaa dumarka iyo haweenku waxay u xafidsan yihiin laa ilaaha ila allah korkaa laga hay caliba waa faatimaba waa tii loo di nebigu u diiday in lala guursado la laakiin sababta keentay nebigu inuu u diido inuu cali ibn abi aalib la guursado waxa weeye gabadha uu gabadha uu guursanaya ayaa ahayd abaajahal gabadh u dhalay laa ilaaha illa allah marka rasuulku wuxuu diidayey arrin shaksiyaba ahayd laakiin wuxuu diidayey hadhow tole haddii ay caruur timaado caruurtaas fitnada ka dhex dhalanaysa subxaan allah oo qola waxay odhanaysa annaga waxaan noo awow ah muxamedun rasuul allah kuwo kalena waxay leeyihin abujahl caduwullahi baa idin dhalay laa ilaha illa marka mushkiladu se u dhacaysa u firso marka rasuulka ilaahi subxaan allah waa ka hor istaagay marka kan waa ka hor istaagay waana u diiday cali ibn abi aalib inuu gabadha uu guursado oo uu la guursado faatima radi allahu canhu faatima wiilkii ugu horreeyey ee u dhashay cali ibn abi aalib waxa uu ahaa xasan caruur badan bay u dhashay oo dee xasan iyo xuseen iyo muxsin iyo zaynab iyo mukalthum ay ka mid ahaayeen xasan ibn cali ayaa uga hor dhashay wuxuu dhashay sanadkii saddexaad yacni markii xilligii dagaalkii uxud waktiyadaas ama markii laga soo noqday ayuu dhashay bishii ramadaan barhtankeedii ayuu xasan ibn cali u dhashay magacan xasanna nebiga u bixiyay sala allahu alay waslm markii hore cali ibn abi aalib wuxuu u bixiyey xamza magacii adeerkii nebi maxamed sala allah alay slam adeerkii ee xamza geesigii weyn ayuu ugu magac daray lakiin nebigaa ka bedelayoo waa isaga ayaa u bixiyey wiilkaygani waa xasan yidhi wiilkii kale xuseynna sanadkii kale markuu dhashay nebigaa u bixinayoo lahaa wiilkana waa xusein waa xusein xasan iyo xusein markaa nebiga u bixiyay sala allahu calayhi wasalam markii uu dhashayna nebigu sala allah alay wasalam xasan iyo xusein labaduba markay dhasheen waa u walqalay oo mid walba one ayaa loo qalay oo ma martidaas ayaa dadkaa la marti qaaday oo waa loo walqalay marka subxaan allah xasan ibn iyo xusein subxaana allah waxaad moodaa shabahooda markii subxaan wa waa genetically d n a gii bay ka heleen awowgood waxay shabihi jireen gaar ahaan xasan ibn cali wuxuu aada u shabihi jiray awowgii nebiyullahi moxamed sala allahu calayhi wasalam nebiguna aada buu jeclaayo waa kii odhan jiray labadaydan wiili waxa weeye rayxaanataay fi dunya rayxaane waxaa la dhahdaa dhirta uduga leh ee lagu nasto ayaa la dhahaa subxaan allah rayxaan markaa rasuulku rayxaanataay fi dunya waa kuwii aan ku nasan jiray aan ku indhadoogsan jiray adduunyada labadaydan wiil ee xasan iyo xusein radia allahu canhuma maalin kalena nebiga sala allahu calayhi wasalam oo uu ag fadhiyo xasan ibnu cali bi wiilkii yaraa uu ag fadhiya ayuu nebigu wuxuu lahaa wiilkaygani waa sayid wiilkaygani waa sayid oo waa madax waxayna u dhowdahay buu yihi rasuulku sala alla alay slam inuu ilaahay ku heshiisiiyo laba kooxood oo waaweyn oo muslimiinta ka mid ah arrintaasina way dhacday oo rasuulku sala alla alay wasalam wuxuu tilmaamay inuu laba kooxood oo muslimiinta ah wiilkani u heshiisiin doono waxayna dhacday arrintani oo ay rumowday markii la dilay cali ibn abi aalib radi allahu canhu oo xasan aabihii ah ayaa waxaa xilkii ku wareegay xasan ibnu caliy radi allahu canhu kadibna muddo lix bilood ah ayuu xasan uu ahaa khaliifkii muslimiinta laakiin kooxdii kale muslimiinta ahaydee kasoo horjeeday ee uu hogaaminayay mucaawiya bin abi sufyaan radi allahu canhuma ayaa een heshiis baa dhex maray ahaa inuu xasan ibnu cali uu ka tunaasudo jagada khaliifnimada ah oo uu marka macaawiya uu noqdo khaliifka heshiis baa la galay oo shuruudo la kala dhigtay marka shuruudaha markii la kala dhigtay ayuu xasan ibnu cali uu ka tanaasulay jagadii khaliifka ee uu aabihii ka dhintay cali ibn abi aalib dabadeedna waxaa rumowday labadii bishaaradii nebigu ugu bishaariyey isagoo aada u yaro wiil yar ah ee uu lahaa rasuulku sala alla alay slam hadaa ibni sayid uu lahaa wiilkaygani waa sayido waa nin madax ah oo waxay u dhowdahay inuu ilaahay ku heshiisiyo laba kooxood oo muslimiina oo waaweyn wayna dhacdeeyo nebigu sala allahu alayh wasalam sidii uu u sheegay ayuuna wiilkiisii xasan ibnu cali uu u horsaday in labadii kooxood ee muslimiinta ahaa ay heshiiyaan oo ay heshiis gaadhaan nebigu sala allahu calayhi wasalam bishaaradii uu ugu bishaareeyey waxaa ka mid ahaa xasan iyo xuseinba inay yihiin sayidaa shabaabi ahliljanna yacni dhallinyarada madaxdooda ee jannada xilliga marka jannada la tago dhallinyarada insha allahu tacaala ilaahay naga dhigo idinka yaa nagabe dhallinyarada madaxdoodu waxaa weeye xasan iyo xusein bishaaradana nebiga sala allahu alay wasalam ayaa gu bishaareyn inay ahluljanno yihiin xasan ibnu caliy wiil yar buu ahaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa las tilmaamaa inuu soo qaatay timir ka mid ah timirihii taalay beytka muslimiinta aan odhan karno timir ka mid ah sadaqadii loogu talagalay dadka tamarta yarle in lagu sadaqaysto ayuu soo qaatay nebiga ayaa ku dhahay sala allahu calayhi wasalam miyaanan ogeyn inaanan qaadanin sadaqada miyaanan qaadanin sadaqada xasanow wiil yar buu ahaayo tibir buu qaatay markaasuu leeyay nebigu miyaanad ogeyn inaanan sadaqada qaadanin sababtuna waxa weeye astakfir ullah sababtuna waxa weeye nebigu sala allahu alayhi wasalam iyo ahlulbeytku sadaqadu xaaraan bay ka hedo ma aysan qaadan jirin oo waa kii rasuulku u lahaa uma banaano sadaqadu moxamed iyo ehelkiisaba sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed cali ibn abi aalib maadaama uu ahaa ehlulbeytka uu ka tirsanaa isagana umay banaaneen in ay inuu qaato sadaqada waxayna arrintaasi keentay in isaga oo faqiir ahaa yacni uu aada aan gacmaha waxba ku haynin oo baahina ay jirto inuu shaqaysto ayay ku kaliftay oo wuxuu ka shaqayn jiray meelaha mararka qaarkood ceelka ayuu tegi jiray oo waadaanta ayuu qaadi jiro biyuhu soo dhaamin jiray deetana hal waadaan markuu soo jiidaba hal timir timir ah ayaa la siin jiray subxaan allah ma toddoba jeer hadduu soo jiido toddoba xabo timir ayaa la siin jiray subxaan allahi ilcaliy alcadiim u fiirsada marka faqrinimada iyo baahidu halkii ka taagneed xilliga dadkii dadkaba ugu khayrka badnaa waxaa kaloo ka mid ahaa cali ibn abi aalib inuu nin yahuudi ah uu marka uu inta uu tago beertiisa inta uu dhirta dhaadheer ee timirta laga soo guro intuu dhirtaa tago oo timirta kasoo guri jiray oo deetana isagana dhowr xabo timir ah uu la siin jiray sidaas baanay kusoo koreen xasan iyo xusein iyo faatima radia allahu canhuma sanadkii koob iyo tobnaadii hijirada waxaa dhacday arrin aada murugow leh waxaa soo dhowaatay geeridii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaamihii ugu dambeeyey noloshii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee faatima bintu rasuulillaahi waxay usoo gashay nebiga sala allahu calayhi wasalam iyadoo ay ag fadhiyaan marwooyinkii uu nebigu qabay ay ag joogaan rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waxay soo gashay iyadoo u tallaabsanaysa oo u soconaysa sidii nebigii ilaahi sala allahu calayhi wasalam uu socon jiray markuu nebigu arkay ayuu farxay oo waa soo dhoweeyey dabadeedna wuxuu ku dhahay halkay agtayda soo fadhiiso wayna soo fadhiisatay nebigii sala allahu alayh wasalam agtiisa markaasuu nebigu war sir ah ayuu u sheegay markay uu sirkii uga sheegay ayay markii ugu horreysay oyday oo murugootay haddana nebigu war kale ayuu u sheegay markaasay faraxday oo qososhay daatana nebigu waa kacay oo waa istaagay kadibna hooyadii muuminiinta umilmuuminiin caaisha radia allahu canha ayaa waxay ku tidhi faatime warka sirta ah ee lagu sheegay noo sheeg faatimana waxay ku tidhi ma doonaya inaan faafiyo ama aan kashifo sirta rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam geeridii nebiga markaa kadib ayaa caaisha mar kale weydiisay faatimo waa ku tidhi ilaah baan kugu dhaariye niiga waran warkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu kuu sheegay ee aada marna la oyday waad la murugootay marna aada la qososhay la fanaxday faatima waxay tidhi radiallahu canha niminka ayaan kaaga warramayaa bay tihi waxay tidhi markii horeaan ooyey ee aan murugooday wuxuu nebigu wuxuu igu dhahay malakul jibriil ayaa sanad kasta wuxuu u iman jiray hal mar buu iman jiray markaasaan qur-aanka akhriyi jirnay oo subcin jirnay sanadkiiba hal mar laakiin sanadkan wuxuu u yimi laba jeer marka laba jeer baan qur-aanka akhriyay taasna waxay daliilo tahay inay ajashaydii soo dhowaatay wuxuu ku wuxuu igu yidhi samir oo dhowrso oo ilaahay ka dhowrso ittaqi illaaha wasbirii buu igu yidhi bay tihi dabeedna waan murugooda waan ooyey bay tihi markii labaadna wuxuu ii sheegay inaan anigu ka mid ahay haweenka ugu khayrka badan dumarka caalamiinta khayru nisaai lcaalamiin inaan ka mid ah markaasaan bishaaraystay oo aan farxay bay tihi wuxuu kaluna ii sheegay riwaayo kale sheegaysaa in aan anigu ka mid ahay yacni qofka ehelkiisa ugu horraacaya yacni cidda ugu hor dhimanaysa ee ehelkiisa uusoo horraacaysaba inaan anigu ahay wayna rumowdoon faatima geeridii nebiga sala allahu alayhi wasalam gebigeeduba waxay sii nooleyd kadib lix bilood oo keliya ayay sii nooleyd iyaduna markiiba way geeriyootay radia allahu canha markii rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam uu geeriyooday masiibo ayay ku ahayd muslimiinta arrin aada u weyn oo murugo weyn oo soo food saartay ummadda muslimiinta oo dhan ayay ahayd si gaar ahna waxay u taabatay ehelkii qaraabadii iyo qoyskii nebiga sala allahu alayhi wasalam oo ay ka mid yihiin faatima oo ubadkii nebigaba faatima oo keliya ayaa ka ka soo hadhay dhammaan intii kaleo dhanna nebigu oo nool ayay geeriyoodeen ubadka uu nebigu dhalayna sala allahu calayhi wasalam waxaa ka farcamay oo keliya ubadkii ay dhashay faatima radia allahu canha sababtoo ah zaynab wiilkii gabadhii ay dhashay iyo wiilkii ay dhaleen iyaguna way dhinteen wiilkii uu cuthmaan uu dhalay cali ibni cuthmaan la odhan jiray isna waa dhintay marka dhammaantood keliya waxa ka farcamay oo keliya faatima radia allahu canha nebigu sala allahu alay wasalam markii la hobsaday faatima waxay tidhi yaa abataa aabba jibriil gaadhsi geeridaada oo waxaad ajiibtay bay leedahay yeedhmadii allah subxaana wa tacaala eeba ayaa kuu yeedhay waanad ajiibtay yaa abataah bay tidhi hoygaagu waa jannada firdowsa arrintaas ayay ku murugood oo ay kusii sagootisay geeridii nebiga sala allahu calayhi wasalam kadibna nebiga markii la aasay kadib ayaa waxay tidhi iyadoo murugaysan oo aaskiisii laga soo dareeray rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ayaa waxay ku tidhi anas ibnu malik radia allahu canh sidee baad rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam jidhkiisii aada ciidda u hoos mariseen markaasuu anas uu lahaa sidaas ayuuna faray rasuulku sala allahu calayhi wasalam weyna murugooti sida uu qof kastaba ama gabadh kastoo aabaheedu dhintaaba ay u murugooto ay u murugootay laakiin way samirtay oo iimaankeedii ayaa xakameeyey oo istaajiyey wayna ajar dalbatay wayna ka samirtay masiibada soo gaadhay dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaana ehelkii uu ka baxay rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo faatima ay ka mid tahay faatima radia allahu canha markuu aabaheed uu geeriyooday kadib waxay u tagtay iyaduna khaliifkii muslimiinta loo doortay abubakar radia allahu canh waxayna ka dalaabtay dhaxalkii aabaheed yacni waxyaalihii uu nebigu ka tegay ee dhaxal maadaama ay keligeed ahayd yani ciddii ubadkii uu ka tegay rasuulku sala allahu alayhi wasalam dhaxalkiiba dalbad laakiin abubakar radia allahu canh wuxuu u sheegay xadiis uu ka maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo uu leeyahay hantida nebiyada lama dhaxlo hantida nebiga lama dhaxlayo subxaana allah arrintaas ayuu sheegay kadibna oo ay tahay xoolaha wuxuu ka dhintay nebigu sala allahu alay slam haba yaraatee inay yihiin sadaqo oo dadka baahan la siinayo aanay dhexalgelin ayuu u sheegay faatima way ka tagtay iyadoo cadhaysan wayna iskaga tagtay laakiin muddo kadib ayay ku qanacday in xoolaha nebiga sala allahu alayh wasalam uu ka geeriyoodaa in ay tahay sadaqooda sadaqo oo dadka baahan ee fuqarada iyo masaakiinta loo qaybinayo arrintaas ku saabsiisan dhaxalka faatima radia allahu canha dad baa ka dhex faa'iidaystay waa la boonbooniyey oo xadka ayaa la la dhaafiyey oo dee yacni ghuliwi badan baa lagu sameeyey subxaana allah ilaa heer ay gaadhsiiyeen ninay faatima ay u geeriyootay cadhadii ay u qabtay khaliifkii muslimiinta abubakar ahaa subxaan allah waxaan suurtagal ahayn wey saxaabada in laga dhigo inay yihiin dad col ah oo isu cadhanaya oo adduunya isku haysta subxaan allah laakiin maadaama ay dad badan jiraan oo ku ku talax tegay oo buunbuuniyey arrinta tan ayaa gaad gaadhsiiyey heerkan sababtuna waxa weeye jacaylka xaddhaafka ah yacni waxyaalaha lagu la dhahay extremicist yacni xaddhaaf xadgudub ku sameeyey ku ku ahlulbeytka ku xadgudba subxaan allah waxay leeyihiin faatima xaq bay u lahayd in ay qaadato dhaxalkii aabaheed laakiin arrintaasi wax suurtagelaya may ahayn sababto xadiidka rasuulka ayaa caddaa oo ahaa inaan dhaxalkiis inaan cidina qaadin cidina dhaxlayn wuxuu ka dhintay nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yahay sadaaqo faatimana way ku qanacday waana raallina way ku ahay laakiin xitaa haddii aynu nidhaahno muslimiin ahaan ka muslimiin ahaan haddii la idhaahdo dhaxalka faatime aabaheed hala siiyo gaalada iyo cadowga muslimiinta ayay waxay u horseedaysaa in ay dhahaan nebigi ilaahi sala allahu calayhi wasalam hantidoon ayuu ahaa oo xoolahan dagaaladii u geli jiro oo dhan iyo waxaan oo dhan xoole ayuu ka raadinayay oo wuxuu doonaya inuu caruurtiisa iyo ubadkiisa uu xoolo uga tago subxaan allah laakiin siirada rasuulku sala allahu calayhi wasalam maadaama uu ilaahay u ilaalinayo siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam saxaabadii rasuulkaba waxa uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamin xoolihiisu aanay yihiin inaanay ahayn sadaqo inay yihiin sadaqo oo aanay ahayn wax la dhaxlayo saxaabaduna way dhaqangeliyeen wixii rasuulku uu sheegay sala allahu calayhi wasalam wax dhib ahina kalamaysan kulmin faatima manaysan cadhoonin sida ay nimankaasi sheeganayaan buunbuuninaya ee xadka dhaafinaya muddo yar kadib markaa geeridii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay faatima xanuunsatay waana sidii nebigu ugu bishaareeyey sala allahu calayhi wasalam waa u lahaa qofka igu igu soo horraacaya ehelkayga ayaa tahay yacni ruuxa ugu soo hordhimanaya ehelkayga ayaad adigu ka mid tahay nebigaaba sii sheegay sala allahu calayhi wasalam iyaduna waa tii ku faraxday oo ku dhoolcadaysay ku qosashay sababtuna waxay ahayd maadaama ruuxa muuminka mar walba uu raadacaynayo uu raadinayo inuu janno galo oo uu ka raysto kadeedka iyo dhibta adduunyada haddii lagu dhaho maantaad dhimanaysaa laakiin waad gelaysaa jannada waa iska yeelayaa subxaan allah qofka muuminka mar walba wuxuu jecelyaha aakhiro lix bilood kadib gebigeedaba lix bilood kadib geeridii nebiga sala allahu alayhi wasalam ayay faatimo xanuunsatay waxayna dareentay inay soo dhowaatay ajasheedii oo ay xilligii ay ka tegaysay iyaduna adduunyada ay gaadhay kadibna ababakar ayaa loo sheegay khaliifkii muslimiinta ayaa loo sheegay inay faatima ay xanuunsanayso radia allahu canha khaliifkii muslimiinta abubakar wuxuu doonay inuu soo booqdo faatima laakiin markii uu soo galay gurigii ayuu la kulmay imaamu caliy ibn abi taalib iyo calina wuxuu u tegay faatima oo wuxuu ku yihi khaliifkii muslimiinta ayaa kula kulmay faatima waxay ku tihi markaa cali adigu u ogolow ina soo galo subxaan allah imaamu dahabi oo qoray kitaabkan siyar aclaami nabala wuxuu leeyahay subxaan allah ilaahay raaliha ka ahaado faatima waxay dabaqaysay buu leeyahay imaamu dahabi in ay shareecada yacni sida xuquuqda ay labada qof ee muslimiinta ahi ay isku leeyihiin labada qof ee isqabe muslimiinta ah xuquuqda isku leeyihin waxaa ka mid a inay gabadhu ka dhigaysato ay amarka ka qaadato amarku hadduu daaco yahay yacni wax fiican hadduu qofku ninku ku farayo inay ka qaadato maxay ninkeeda inay ka qaadato subxaan allah marka iyadoo dabaqaysa ayaa waxay ku soo celisay ogolaanshihii cali ayay kusoo celisay tihi adigu u ogolo calina waa u ogolaaday waana soo galay abubakar radia allahu canhu wuxuuna dhahay abubakar ilaah baan ku dhaartee kamaan imanin buu leeyahay guriga iyo hantida iyo ehelka iyo xigtadaba inaan raalli geliyo ilaahay rasuulkiisa iyo ahlulbeytka mooyaane yani waxa i keena meeshaba waxa weye inaan ilaahayna raalli geliyo iyo rasuulkiisa iyo ahlulbeytkiisa inaan raalli geliyo ayaa i keenay kadibna wuu raalli geliyey faatima raallina way ku noqdeen saasaanay ku dhammaatay waxay nimankaasi sheeganayaan nimankaa shiicada isku sheegaya ama ama leh ku xadgudbaya la jacayl xaddaafa banu qabna ahlulbeytka subxaan allah faatima radiallahu canhu xanuunkii waa kusii siyaaday waa sii kordhay laakiin intii uu xanuunsanaysa markiiba waxay ka werwertay janaasadeeda marka la qaadayo subxaan allah brofirsada meesha ka fekeraysa faatima radi allahu canha marka janaasadeeda la qaadayo in naxashka lagu qaadayo in ay jidhkeeda ay ka muuqato waayo waktigii hore marka la qaado dumarka muslimiinta ah marka naxashka la saaro naxashkumu lahayn dusha sara kamuusan dadnayn marka rag iyo dumarka isku midun baa lagu qaadi jiray marka waxa kasii werwarsanayd oo kasii walbahaarsanayd haddii lagu qaado naxashkaas in jidhkeeda ay qayb muuqato ama ay u sawirmo arrintaasay ka werwarsaneyd kadibna waxay u cabatay asmaa bintu camiis saxaabiyadaas radi allahu canha ayay u cabatay iyaduna waxay u tilmaamtay waxay ku tidhi markii aan saxaabadii muslimiintu markii ay usoo hijroodeen dhulka xabashida ayaa ay aragtay asmaa bintu camiis waxay aragtay xabashidu inay naxashka ay u samayn jireen dabaq yaroo sare oo daboolan oo ruuxa dumarka ah marka janaasadeeda la qaadayo aan la arkaynin marka arrintiiba u sheeg faatimana way ku faraxday markay aragtay waxay tihi naxashkii oo kalean kuu sameynaya waana loo simi wayna ku faraxday faatima radia allahu canha markaasay iyaduna asmaana u samaysay naxashkii radia allahu canhuma kadibna faatima intay qubaysatay oo qubays qaadatay oo ay dhar cusub gashatay ayay jiibsatay furaashkii geerida subxaan allah meeshii ay naftu kaga baxaysay lagu oofsanay dabadeedna waxay tidhi halkanaa lagu oofsanaya waa halkaas baana naftii kaga baxday oo waa lagu oofsaday radia allahu canha wa ardaa waxaa kaloo la dhahaa riwaayad kale ay sheegaysaa in markii markii ay geeriyootay faatima radia allahu canha in aanay u baahnayn in la dhaqo maadaama ay hore usoo qubaysatay sidoo kale waxaa laleeyahay may e waa la dhaqay jidhkeedii may waa la dhaqay oo waxaa dhaqay saygeedii caliy bn abi aalib iyo asmaa bintu camiis ayaa ka qeyb galay dadkii dhaqaayay radia allahu canhu waana la aasay goor habeen ah subxaan allah u fiirsada dumarka muslimiinta ah xushoodka ku jira ayay ka mid xilli habeen ah ayaa la aasay radia allahu canha wa ardaaha waxaana lagu aasay xabaalaha baqiica ee magaalada madiina halkaas baanay ku aasantahay radia allahu canha wa ardaaha waxaan wax ka tilmaami doonaa insha allahu tacala iminkana fadligii ay lahayd faatima radia allahu canha fadligeeda waxaaba sharaf ugu filan iyo karaamo in ay tahay gabadhii uu dhalay sayid bni aadam muxameda rasuul ullahi sala allahu alayh wasalam hooyadeedna ay tahay khadiija bintu khuwaylid oo ah iyaduna mid ka mid ah dumarka dhammayska tiran ka midka ah weliba sayidaat nisaa ilcaalamiin dumarka ugu kheyrka badan caalamiinta waxaa qabay geesigii muslimiinta aqoonyahankii iyo caalimkii weynaa batalkii khaliifkii afraad ee muslimiinta ee ka mid ahaa dadkii jannada loogu bashaariyay caliy bn abi aalib radia allahu canhu sidoo kale waxay hooye u tahay iyaduna labada dhalinyaro ee madaxda u ah dhalinyarada jannada xasan iyo xusein waxyaala haddaan kasoo qaadano fadligii iyo jacaylkii uu nebigu sala allahu alay wasalam u hayay gabadhiisa gabadhii uu dhalay faatima radia allahu canha waxa uu leeyahay rasuulku sala allahu alayh wasalam faatima waxa weeye waa madaxda haweenka jannada marka laga yimaado maryama binti cimraan dhammaan dumarka kaleo dhan waxay u tahay madax rasuulku waxaa kale uu yihi sala allahu alayh wasalam faatima waxa weeye qica minii yacni waa gobol aniga iga mid ah ayuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam sidoo kale wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam faatima iyo caliba wuxuu ku yidhi anigu waan la dagaalamayaa cidaad la dagaalantaan waana nabadgelinayaa cidaad nabadgelisaan allah allah allah makaanada iyo booska ay nabiga ilaahi sala allahu alay wasalam ay ka taagnaayeen ina tusinaysa sidoo kale rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi haweenka ugu fadliga badan jannada waxa weeye khadiija bintu khuwaylid waa marwadii nabiga sala allahu alayh wasalam iyo faatima bintu muxamed iyo asmaa bintu musaaxim iyo maryama bintu cimraan ayaa ah dumarka ugu kheyrka badan jannada sidoo kale xadiid macnihiisu uu ahaa sidan ayaa rasuulka ka sugnaaday sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu leeyahay malag ayaa maanta ii yimi ama aan la kulmay malag malagaas oo aan weligii hore usoo degin subxaan allah wuxuuna u yimi inuu isoo booqto oo uu igu bushaareeyo in ay faatime ay tahay madaxda haweenka jannada allah iyo in xasan iyo xusein waa labadii wiil ee ay dhashay inay iyaguna yihiin madaxda dhallinyarada jannada allahu akbar faatima radiallahu canha waxay ahayd mid aada u shabahda xagga hadalka iyo sheekadaba rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam nebiguna markuu usoo galo uu arko faatime waa soo dhoweyn jiray waana dhunkan jiray ayaduna sidoo kale ayay samayn jirtay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam mid aada u daryeela ayuu ahaayo xilliga salaada subax salaatilfajriga intaan la gaadhin ayuu nebigu sala allahu alay wasalam guriga ku garaaco jiray albaabka maadaama isu dhodhowaayeen guri xaasaskii uu nebigu qabay oo dhan iyo guriga faatimiya cali ay aada u dhowaayeen masaajidka ugu dhowaayeen nebigu intuu u tago oo albaabka ku garaaco ayuu odhan jiray yaa ahlaalbeyt salaada salaada salaada u kaca ahlulbeytkow nebiguna wuu daryeeli jiray sala allahu calayhi wasalam waxaan wax ka tilmaami doonaa iminka insha allahu tacaala ubadkii ay dhashay faatima radiallahu can waxaa ka mid ahaa ubadkii ay dhashay sidaan hore usoo sheegnay cali ay u dhashay shan caruur ayay u dhashay oo ugu horreeyay xasan ibnu caliy waxaa ku xigay xusein xusein ibnu caliy waxaa ku xigay muxsin ibnu caliy zaynab iyo umu kalthum iyo labadaa gabdhood zaynab iyo umu kalthum ridwaan ullahi calayhim xasan ibnu caliy radia allahu canhu wuxuu ahaa wiilkii curad saan soo sheegnay wuxuuna noqday khaliifka muslimiinta markii la dilay isaga aabihii cali ibn abi aalib radia allahu canhu ayaa khilaafadii iyo xilkii kusoo wareegtay isaga kadibna muddo lix bilood lagu qiyaaso ayuu ahaa khaliif kadibna kooxdii kale muslimiinta ee mucaawiya ibn abi sufyaan uu hogaaminayay ayaa heshiis baa dhex maray waa inaga kasoo sheekeynay markaa in heshiiskaasi markii uu dhex maray labada kooxood ee muslimiinta lagu soo gebagabeeyey in xasan ibnu cali radia allahu canhu uu talada uu ka tanaasulo khaliifnimada shuruudana lakala dhigtay markaa saasuu xasan ibnu caliy uga tanaasulay khaliifnimadii iyo xilkii muslimiinta waxaana la wareegay mucaawiya bin abi sufyaan oo isagu noqday maxay khaliifkii ugu horreeyey ee dowladdii umawiyiinta xusein ibnu caliy radia allahu canhu waa wiilkii labaad ee ay faatima u dhashay caliy ibn abi aalib isaguna waa wiil kale oo mid kale oo ka mid ah dhallinyarada ama madaxda dhallinyarada ee jannada siduu nebigu ugu bishaareeyey sala allahu calayhi wasalam xusein radia allahu canhu isagu markii mucaawiya radia allahu canhu uu geeriyooday ayaa wuxuu u dardaarmay khaliifnimadii muslimiinta wiil uu dhalay oo zayd ibnu mucaawiya la odhan jiray markaasuu xusein wuu ku kacay dadkii thawraadka sameeyey buu ka mid ah yacni ku kacay dowladdii zayd isagoo aan u ark u arkayay markaa jagada uu ninkaasi booska uu qabtay in loo soo celiyo dadka muslimiinta ah amarka oo ay doortaan iyagu ciday doonaan oo aanay isu bedelin khaliifnimada iyo madaxnimada muslimiinta inaanay noqonin mid dhexaltooye ah ama mamlaka boqortooye inaanay noqonin ee muslimiintu ay xaq u leeyihiin inay cidda door doonaan ay doortaan arrintaas ayuu ka biyo diiday kadibna wuxuu u kaci timay magaalada kuufa ee dhulka ciraaq halkaas intaanu gaadhinba dagaal ayaa dhex maray waana lagu dilay halkaa isaga iyo dad badan oo dhowr iyo dhowr dad aada u fara badan oo ahlilbeytka ka mid yihiin oo cali iyo caruur badan oo dhalay xasan uu caruur caruur u dhalay xusein caruurtii uu dhalay qaar badan oo ka mid ah caruur badan oo ahlilbeytka ka mid ah ayaa halkaa lagu gumaaday maalintaas subxaan allah markaa dilkii xusein radia allahu canhu wuxuu ka mid yahay dhaawac aada u weyn oo soo gaadhay dhammaan muslimiinta oo ilaa iyo al-aanada dilkiisii dhaawacii muslimiinta uu soo gaadhsiiyey ilaa iyo hadda uu dhaawaci weli ku yaallo oo uu admoodid in weli dhiiggii weli u dareerayo sidii loo galay wiilkii uu dhalay cali ibn abi aalib iyo faatima bintu moxamed rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam halkaasaanu isaguna ku shahaado qaatay radia allahu canhu caruurtii kale ee u dhashay waxaa ka mid ahaa muxsin ibnu caliy laakiin muxsin wiil yar buu ahaa isaguna markiiba isaguna waa saqiiro waa waa geeriyooda isagu caruurtii kale ee u dhashay faatima caliy waxaa ka mid ahaa zaynab bintu caliy zaynab waxaa guursaday cabd illaahi ibnu jacfar radia allahu canh cabdillaahi ibnu jacfar ayaa guursaday iyaduna waxay dhashay oo u dhashay cabdillahi ibnu jacfar oo ay ilmaadeen ahaayeen cabdillahi ibnu jacfar ibnu abi aalib jacfar ibnu abi aalib iyo cali ibn abi aalib labadaas saxaabi iyaguna waa walaalo marka waxay guursateen adeerkeed oo maadaama iyadu ay tahay zaynab bintu caliy ibn abi aalib cabdillahi ibnu jacfar ibn abi aalib ayaa guursadeen adeerkeeda waxayna u dhashay caliy ibn cabdillahi ibnu jacfar iyo cawn ibn cabdillahi ibnu jacfar umu kalfum ibn bintu caliy radia allahu canhu iyaduna waxa weeye waxay waxaa dhashay faatima oo waxay u dhashay cali ibn abi aalib umu kalthum laakiin miyaa guursaday umu kalthum allah allah allah umu kalthum waxaa guursaday cumar alfaaruuq allahu akbar cumar baa guursaday cumar ibn khataab ayaa guursaday umu kalthum wiilna waa u dhashay cumar wiil bay u dhashay lo odhan jiray sayid ibnu sayid ibnu cumar markii uu markaa cumar isna geeriyooday waxaa ka dambeeyey oo guursaday cawn ibnu jacfar isagana wax ubada umay dhalin haddana waxaa guursaday moxamed ibnu jacfar waxaynoo dhashay gabadh lo odhan jiray nabta bintu moxamed kadib isna waa ka geeriyooday isna waxaa uga dambeeyey cabdillahi ibnu jacfar wax ubadana umay dhalin subxaan allah marka ubadkii ay ka tagtay fatima intaasaynu kusoo koobi doonaa xasan iyo xusein zaynab iyo mukalthum iyo muxsin oo isagu saqiiray marka dhammaan laakiin xasan iyo xusein ubadkoodii iyo caruurtii ay faatima dhashay waxa weeye caruurta keliya ee ka farcantay ee kasoo tarantay nebigi ilaahi sala allahu calayhi wasalam haddii aan intaa kusoo gebagabayno insha allahu tacaala waxooga baraarujin ah ayaanu sameynayna iminka insha allahu tacaala oo ku saabsiisan siiradii barakaysneed daahirka ahayd ee faatima bintu muxamed radia allahu canha oo sharaf iyo karaamo ay u tahay in ay kamid inay tahay gabadhii u dhalay nebigu sala allahu calayhi wasalam sidoo kalena ahlulbeytka ka mid ah aynu maalin kasta salaada ku salino allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aalihi aalihiidaasay ka mid yihiin yacni ahlulbeytka waa faatimo iyo caruurtii ay dhashay iyo xaasaskii nebiga iyo murwooyinkiis laakiin faatima waxay ka mid tahay radia allahu canha dadka lagu xadgudbay sida nebi nebi ciise calayhi salaam lagu xadgudbay oo kale oo qofkii jacayl aada u fara badan ninta nimankii nasaareed ay u qaadeen nebigi nebi ciise calayhi salaam ay waxay gaadhsiiyeen heer ah inuu ilaah yahay ama wiil uu ilaahay dhalay halkan faatimo lama gaadhsiinin ilaah laakiin iyo wiil iyo gabadh uu ilaahay dhalay subxaana allah lamay gaadhsiinin heerkaa may gaadhsiin laakiin waxay dhaafiyeen booskeedii booskeediiba la dhaafiyey oo ay heer gaadhsiiyeen in ay qaab mucjizo ah ku dhalatay oo ayna leeyihiin waxay dhalatay nimankan shiicada waxay leeyihiin iyagu waxay dhalatay markii nebigu sala allahu alayh wasalam israa walmacraaj ayay dhalatay ayay dhalatay xaaladaasay dhalato qaab mucjizo ah ayay ku dhalatay oo qolyaha qaar ay gaadhsiiyaan inay ahayd iyaduna macsuum macsuum waa maxay yani ruuxaan dambaabinba laa ilaaha ila allah macsuum waxa ah nebiga oo keliya iyo nebiyadii unbaa ah macsuum laakiin in dadka kale oo dhan waa waa mudnibiin way wada dambaabaan laa ilaaha ila allah marka ruuxaan gafinba heerkaa in la gaadhsiiyo waxa weeye arrin aada oo quluwi loogu sameeyey iyo xadgudub loogu sameeyey marka faatima waxa ugu sharaf iyo karaamo ugu filan inay tahay gabadhii uu nebigu dhalay sala allahu alayh wasalam booskeeda ha ka qaadina halkaasay taagantay booskeeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda ay ku leedahay laakiin yaan sare looga qaadin insha allahu tacala wallahu aclam wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu